saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada aadan yaba oo la ogyahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dullay jiray waa ka guureen waa ka huleen kuma ayan dagaalamin xataa dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen yareen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqay karo lidama waxayn karo ayagoo awal waa ogeyn iyo sooma teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameyn waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey kuwii hore laga soo eriyeyna sidaasay yeeleen oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwanina siday yeeli doonaan